halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
bismillahi raxmaan raxiim horta w f b iyo wasaaradda beeruhu waxay ku heshiiyeen mashruuc markaa tijaabo ahaa oo laba sano ahaa labadaas sano waxay ujeeddadu ahaaday muddo badan horta wasaaradda waxay daba joogtay raashinka maadaama aad lacag gelinaysaan midka dalkaaba ka raqiisanoo soo dhoofin idinka reen beeraleydina say beerihii ugu noqdaan oo beerihii shaqo looga helo yacni muxuu ahay beeraleydii wax ka iibiya oo matalan raashinka aad keenaysaan dalka ha laga iibiyo muddo hadalkii sidii la isugu wadwaday w f b way garaysteen mashruuc marka waxaa la sameeyey laba sana oo muxuu ahay lagu iibinaayo muxuu ahay beeraleyda looga iibinayo gelneyda qaas ahaan laba toban iskaashato waxaa la sameeyey shabeellada hoose afgooye iyo awdheegle tobanka iskaashato waxaa loo baahday inay heerka east africa la kulm ay gaarsiiyaan cuntadooda nuuca ay noqonayso taana waxaa isu kaashaday wasaaradda beeraha iyo faw waa la tababaray waxay gaareen marka inay heerkii laga rabo soo saari karaan laba sano ayaa laga iibinayey laba sano marka mashruucii baa dhammaaday waxaan ka wada hadalnay marka mashruucii waa la qiimeeyey waxaa la ogaaday mashruuci inuu mudan yahay in la sii wado oo wax badan uu soo kordhiyey mashruuci marka bilowgiisii abaare ayaa soo galgalay abaarihiina markaa e u-da oo markaa lacagta w f b ay wax kugadaysa e u-da bixinaysay e u-duna markaa waxay dhaheen wadanka abaaruu galay emergensa lagu dhawaaqay mar haddii yacnii waxbaan iibinaynaa ma dhihi karee berhila wax soo saara dadka ha ka iibsadaan ayagu mashruuc xoogaa marka saasuu dibudhacu ku sameeyey laakiin hadda waxaan filanaynaa sanadka soo socda in mashruucu soo noqdo mashruuciina dalagyadiina la kordhiyey marka hore galley keliyahay iibsanayeen heshiisku waxa waaye sagaaliyo tobankuu bilaabanayaa yani muxuu ahay marka waxay muxuu ahay yani mashruuci baa la kordhiyey mashruucu marka wuxuu inuu gaaro dhulka xareedda waayo waxa aan ka rabnay waxaa waaye raashinkoo markaas waxaa laga hadlaa dalka inuu adkaysi yeesho adkaysina qofaan baqaarkeeda wax ku jirin ma yeelo karo adkaysi waxaa uu shardiya yani muxuu inaad meel wax ku ogta haddii gobol gobollada ka mida ay dhibaata kaaga dhacdo raashin isla markaa aad la gurmatoodan yaa waray dhihin ayaa loo baahan yahay marka taa ayaa waxay markaa in laga iibiyo lagu soo daro masagadii lagu soo daro digirta bariiska laftigiisaan ku daran laakiin bariiska maadaama uu suuq waaye hoosuu u dhacay beeraleyda laftigeedu markay xilli kasta wici jireen hadda hoosay u dhaceen isaga intuu ka soo kacayo waa lala sugayaa laakiin waxaa barnaamijka ku jira in digirta iyo galleyda iyo masagada saddexdaa dalag la iibiyo beeraleyduna say aad ugu tabcadaan lana kaydiyo dabcan marka la kaydiyo raashinka wax iskale w f b laakiin soomaaliya markay u baahato ayadaa leh markay soomaaliya abaaraha ka baxdo kaydku batana sida annaga meelo kale noloo kaga keeni jiray w markaa waxay xaq u leedahay haddaan meelihii dhibaata ka jirto inay soomaaliya uga qaado laakiin marka waxaan ku weydiiyey heshiiska had sheegtay oo ah labada sano ahaa ee hadda la cusboonaysiinaya laba kun sagaal iyo toban goormuu si saxa u soo bilowday kaas wuxuu soo bilowday saddex tobankii laba kun saddex tobankii saddex tobankii afar toban shan tobankii saddex tobankii waa iska socday afar toban shan lix toban ayaa barnaamijku si fiican u socday toban toddobadii abaarihii baa soo galay marka oo hakiyey inuu sii socdo oo mashruuc cusub mashruuc waa la qiimeeyey waana la isla gartay w f b e u da faw kulli waa la isugu yimiday waxaa la ogaaday mashruuc inuu wax badan taray marka muxuu faa'iido ah oo uu u leeyahay beeraleyda soomaaliya beeraleyda wuxuu u leeyahay beeraleydii waxbay tabcatay waxbay tabcatay muxuu ahay tacabkiina wuxuu keenay inay daqli heleen marka ayaga la weydiiyey ayagu siday kusha waxay noqotay inay ilmahoodii iskuul u direen marka u horraysa inay yacni noloshoodii isbedeshay inay markii meelaha haajeen inay kaash heleen marka oo horey waxay muxuu ahay laga geday lacag heleen tacabka ku noqdeen noloshoodii iyo xataa qaaraa guryahaygiiyo nolosheynaan bedelnay raheen marka wax badan ay u tartay midda kale waa shaqo abuur waayo waxaa lala shaqaynaya muxuu ahay laba boqol konton beeraley oo afgooya iyo laba boqol konton beeraley oo awdheegla halkii beeraley waxaa kondishin ku ahay hal hegtar inuu tabco hal hegtaroo shaqaa shaqo marka la yidhaahdo waxa waaye maalinta la abuuraa maalinta dhulkiisa la bilaa maalinta la soo goya siddeetan iyo lix shaqo waaye hal hegtar waxuu abuuray markaa siddeetan lix shaqo oo hadduu famiilku qabsadan ay u tahay hadduu ka shaqaynayo oo mushaarad ku bixinayo taa marka waxay abuurtay dad badan shaqaale inay ka helaan beerihii shaqo hadda waxaan la sii kordhinaynoon xareedda iyo la gaarsiinan dhulkana waxaa waaya inay shaqadu ballaarato oo beeraleyda barakacayaashii ka soo kacay beerihii dib ugu hayaamaan beerahoodii maadaama beerihii ay nolol u yeesheen sidaas sheegtayba raashinkan dabcan waxaa loogu talagalay in w f b ay iibsato oo waxay soomaaliya loo soo dhoofin jiray kaalmada ah dib loogu celiyo shaqo abuurna u tahay beeraleyda ilaa iyo hadda bakhaarada ku jiraan maxay tahay sababta raashinkii la iibiyey ay bakhaarada ugu waxraysan yihiin hadda baqaarada waxay ugu jiraan yacni baqaarka horta waxaa raashinka maxaa loogu maahan ganacsato w f b oo raashinka marka la keeno hore laga iibi maayo dhibaatooyinka marka hadday dhacaanna waa dowladda soomaaliya khaasatan wasaaradda beeraha iyo w f b inay barnaamijka isla arkaan xakee kuma dayandhood mar hadda wasaar wasiirka beeraha tegey waa la arkay wixii baahi marka loo dhaqaajiyo unbaa maaragta lala eegayaa oo haddana jirin ilaa iyo hadda dadkii saameyntii roobka fatahaadii ay saameeyeen kuwii kale gobollada waqooyi ayagu naftooda daadadku ay qaadeen dad badanoo xeryaha ku barakacay xitaa muqdisho hareeraheeda xeryaha ku yaal dadka gaajo qaar u dhintaan ma mudna miyaa xilligan in tallaabo la qaaday waa mudan yihiin waxa weeye dadkii horta dee systemkii hadda dadka dadaa gacanta ku haya oo qaar lacag sii yani dabcan annaga matalan wasaaradda beer dadku inay noolaadaan waa rabnaa laakiin marka dadka fooljar loo sameeyey ee qofka moobilkiisa lacag ugu soo dhacayso waxaan markasta ku qaylinaa war ku siiya tuuladiisii degaankiisa ku siiya beerihii ha u noqdo dadka markaa dadka waxaa waaye baahi kaliya kuma haysa meesha dadaa keenoo ku haysta yacni dad la xeraystay oo la haysto waaye waxaan markasta la raadinaana waxaa waaye dadkii laftigooda waxay u baahan in dib inta loo xoreeyo beerahoodii lagu waxa lagu celiyo waxaan aad u naadinana waxa waaye haddii wax la siinayo haddaad ku siisid muxuu ahay xerada uu ku jiro xeradii waa ku baahan yahay waxna waa helaa soo dowladdu waa qaylisaa macaawina lasii raashinaya maada intaa waa la wadaa laakiin konseptiga weyn ee wax loo raadinayo waxa waaye wax loo raadinayo waa in muxuu ahay beeraleydii muxuu ahay tacabkoodii lagu taageero si ay muxuu ahay u yani kaalmahooda ay u noqoto mid wax u taraysa no hadda sistamkan enjiyadu ku soo ururiyaan waa sistam tacabkana baabi'inaya yacni hadda riwaayaddii meesha laga dhigayo waa arkaysay yacni ardadu dhigaysa yacni bes beerta jiilaal haddii loo xamarna geey xamara cambuula taallaahi marka ilaa iyo imise hadda aa la iibiyey oo raashina oo wasaaradda beeraha laga gatay ilaa waxaa waaye raashin ku dhow ilaa lix kun oo metrik tan yaa laga iibiyey haddana waa la wadaa hadda xilligaana weli laga iibinayaa oo waa socdaa inkastoo yani mashruucu dhammaaday haddana e u-du beeradii sidii gacanta loogu haayo weli waa laga iibiya hadda sanadkan inta matrigtano hadda ay geeyeen hadda weli ma haysto laakiin waa laga geday weli bishaan oo kale iyo bishii hore ma socdaa ha waa ka socdaa ha waa laga iibinayay yacni muxuu ahay marka iibku waa socdaa waa laga iibinaya waana la kaydinayaa marka intee lagu keediyaa mabaqaaro gooniyabaqaaro weyn oo waxaa jira dekada laga dhisay waa meesha dee security-ga hadda yani ugu fiican oo wax lagu hay karo halkaasaa lagu kaydiyaana waan dhul weyn oo muxuu ahay qaadi kara muxuu ahay baaxad weyn qaadi kara lixda boqol hadda ad ii sheegtay lixda boqol kaydkaahu lix kun waaye isugu jira ma galley hadda galley kaliya waaye lama shruucii labaad oo digirta misigada kusoo dari lahayd lama gaarin laakiin haddana bleenku waxa weeye in gobollada laga dhiso baqaar oo marka galleyda baay iyo